ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa lix iyo tobanka bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijriyada qodobada maanta oo axada barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonno waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqaymaha jiida ghaza oo galay maalinkii boqol afar iyo tobanaad oo xiriir ah barakac xogan oo ka soconaya magaalada khan yunis ee koonfurta jiida ghaza maraykanka iyo dowlado kale oo joojiyey maalgelintii hay-adda onarwa ee ka howlgasha dhulka filistiin weerar lagu dilay dhowr qof oo ka dhacay xuduudda bakistaan iyo iiraan ku dhowaad boqol qof oo ku dhintay dhulgo' ka dhacay goob dahabka laga soo saaro oo ku taalla maali iyo nusratul islaam walmuslimiin oo weerar ballaaran oo askar badan lagu dilay ka fulisay waddanka burkina faso qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله في النجوى في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalka iyo duqaymaha jiida ghaza ayaa galay maalinkii boqol afar iyo tobanaad oo xiriir ah iyadoona barakac xogan uu ka soconayo magaalada khan yunis ee koonfurta jiida ghaza warbixintan iyo qodob kale oo ku aadan maraykanka iyo dowlado kale oo joojiyey maalgelintii ay siinayeen hay-adda onarwa ee ka howlgasha dhulka filistiin waxaa soo jeedinaya walaalkeena cabdiraxmaan beder maalinkii boqol toban iyo afaraad oo xidhiidha ayuu galay dagaalka iyo duuqimaha jiida ghaza iyadoo ciidamada yuhuudda ay sii wadaan in si indhala-aan ay u gumaadaan dadka muslimiinta ee marasta ah waxaa intaa dheer in caalamka indhaha ka daawanayo waxaa ku dhacaya ehelkeena ghaza saacadihii lasoo dhaafay silsilada duuqiimo ay ciidamada yuhuudda ka fuliyeen deegaano dhowr ah oo dhaca jiida ghaza gaar ahaan koonfurta halkaasoo ay ku shiideen tobanaan ruux kuna dhaawacmeen tiro intaa ka badan meelaha ugu daran ee saacadihii lasoo dhaafay martigeliya duuqimaha arxandarada waxaa ka mid ah magaalada kaanyunis ee koonfurta jiida ghaza diyaaradaha cadowga iyo taangiyada yuhuudda ayaana duqeynaya wax walba oo dhaqaaqa oo ku sugan gudaha magaalada waxay ciidamada yuhuudda si gaara u beegsanayaan goobaha dadweynaha barakacayaasha ay ku sugan yihiin taasoo dhalinaysa in khasaaruhu uu aada u kordho marba marka ka dambeysa afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay ciidamada yuhuudda waxay geysteen ugu yaraan sagaal iyo toban duuqimo wuxuushlimo ah tirakoobkii ugu dambeeyey ee soo baxay ayaana lagu sheegay in afar labaatankii saaci ugu dambeeyey ay shahiideen boqol lixdan iyo shan ruux halkii ay dhaawacmeen in ka badan laba boqol iyo sagaashan ruux wasaaradda caafimaadka ee maamulka ghaza ayaa waray soo saartay waxay ku sheegtay in taangiyada yuhuudda ay saacadihii lasoo dhaafay duqimo ku garaaceen hareeraha isbitaalada annaasir iyo al amal ee magaalada kanyunis dadka ku nool magaalada kanyunis ayaa awoodi la inay aasaan meydadka sababo ku aadan ciidamada yuhuudda oo beegsanaya cid waliba oo dhaqaaqda tani waxay keentay in barxadaha isbitaalada ay noqdaan qubuur wadareedyo lagu aaso dadka isbitaalka naasir ayaa barxadiisa waxaa lagu aasay ugu yaraan boqol iyo konton ruux oo shuhado ah halka in ka badan labaatan kalena aan weli la aasin sababo ku aadan iyadoo aan la aqoonin eheladooda hay-adda bishacs ayaa waray soo saartay waxay ku sheegtay in isbitaalka lama la yaqaan yunis uu ka dhammaaday oksijiinka taas oo ka dhigan halis hor leh maadaama aanay badbaado iyo caawinaad heli karin dhaawacyada naqaska ku dhego ama qabo dhaawacyada garaabka ah barakac ballaaran ayay sameynayaan dadka ku nool magaalada kanyunis kuwaasoo u cararaya dhinaca magaalada rafax ee dhacda xuduud baynaadka masar si ay uga badbaadaan gumaadka ciidamada yahuudda mid ka mid ah dadka ka barakacay kanyunis ayaa isagoo dhaawaca wuxuu warbaahinta u sheegay in waddooyinka kanyunis uu ku soo arkay meydad eeyuhu hilbahoodu cunayaan tan inay ku tusinayso halkan uu xaalka marayo
والله لقيت قصص مقطعة في كلها الكلاب وكل معاي انا ظليت اسحى سحابة كيلو لما لقيت مولاتها عشان تجي تلاقيني وتلاقي اللي معاي اللي معاي بقى والحمد لله مدرس انت اسمك محمد زياد محمد ابو عوض ابو عوده محمد زياد محمد حسن علي ابو عوض مش معاي ولا حدا خليون انا اللي حالي هاي
tirada guud ee shuhadada muslimiinta ghaza tan iyo toddobadii oktoobar ayaa maraysa lix iyo labaatan kun afar boqol laba iyo labaatan qof halka dhaawacyaduna marayaan lixdan iyo shan kun iyo siddeetan iyo toddoba ruux sida lagu sheegay tirakoobkii ugu dambeeyey ka soo baxa wasaaradda caafimaadka ee maamulka jiida ghaza dhinaca waqooyi ee jiida ghaza ayaa iyana waxaa laga soo sheegayaa duuqeymo culus oo ay geysanayaan dabaabadaha sahayuuniyadda xaafadda azaytuun ee bariga magaalada ghaza ayaa waxaa saacadii lasoo dhaafay ku shiiday sideed ruux kadib markii uu cadowgu beegsaday guri ay dad shacab ah deganaayeen reer khaza ayaa wajahaya xaalad adag oo dhan weliba ah waxay dhibaatadu ay wada saameysay guud ahaan dadka kani waa maxamuud oo qabo baahiyaha gaarka ah maqalkana naafo ka ah wuxuu ka waramayaa xaalada adag ee ku haysta waqooyiga khaza iyo dhibaataduu ka maro sidii carruurtiisu ugu raadin lahaa waxay quutaan magacaygu waa maxamuud abuu naamuus da-dayduna waa soddon iyo shan sano alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin xaaskayga iyo carruurtayda way caafimaad qabaan laakiin aniga ayaa nafsiyan tacbaan ah oo culays adag ayaan ka dareemayaa xaaladda aan ku jiro halkaani noloshu waa mid adag markii aan guursanayay aad ayaan u faraxsanaa laakiin si lama filaan ah ayay arrimihii oo dhan isku beddeleen dagaalka socda si nafsi ah ayay ii saameeyeen ma filaynin in xaalku sidaan noqon doono ma maqlin wararka idaacadaha manala socon wax rasmiga ah ee dhacay waxaan haystay laba gabdhood ma garanayo shaqo aan qabto wixii aan haystay badi waan khasaaray noloshayda maadi waa mid culus waana u cabsanayaa gabdhaha aan dhalay inta uu dagaal inta uu dagaalka socdo xaaladda aan ku jirno way adag tahay ma awoodo inaan gabdhahayga oo helo waxay cunaan si lama filaan ah ayaa la iigu sheegay in mucaawino la keenay halkii la iigu tilmaamay ayaana aaday si aan gabdhahayga loor bur ah ugu soo qaado xaaladda aad bay halis u ahayd xaaskaygana aad ayay iiga cabsanaysay waxayna u malaysay inaan shahiiday laakiin anigu wixii karaankayga ah ayaan sameeyey loor bur ah ayaana soo qaatay markaan arkay iyadoo cunaysa sabaayadii burkaasi laga sameeyey aad ayaan u farxay dad badan ayaa ku shahiiday markii ay qaadanayeen mucaawanadaas laakiin aniga alxamdu lilaahi waan soo badbaaday markii aan burkii dubay oo aan siiyey gabdhahayga iyo xaaskayga aad ayaan u farxay in gabdhahayga ay cunto burka aragtidaas oo keliya ayaaba farxad iigu filan xaaskaygu ma doonayso inaan halkaas aado mar kale aniguna ma garanayo waxaan sameeyo waxaan rajaynayaa inuu dagaalku joogsado waan daalnay xaaladduna way adag tahay markaan ka hadlo dadka naafada ka ah maqalka xaaladoodu waa mid adag waxba ma maqalno waxna lama socono si lama filaan ah ayay duqeymuhu meel weliba uga dhacayaan annaguna ma ogin in goobtan ay aamin tahay ama in kale sidoo kalena ma garanayno halka ay munaasab ka tahay inaan aadno mana garanayno halka ay ku sugan yihiin yahuuda sababtoo ah waxba ma maqalno aaway dadkii saacidi lahaa dadka maqalka ka jiran aaway aaway xuquuqdooda ma jirto cid saacidaysa alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin waxaan jeclahay inaan dhaho xaaladdu waa mid adag meelo badan ayaan ka soo cararay horaantii waxaan joogay talla al hawaa kadibna waxaan aaday al-shajaaciya markii xaaladda halkaas ka jirto noqotay mid halis ah waxaan u orday xaafadda ad tufaax waan ka cararay gurigii aan joogay muddo kadibna waa la duqeeyey alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin alle ayaana badbaadiyey kadib waxaan aaday iskuul hoostaga wakaalada onorawa yahuudda cadaadis adag ayayna saarayaan waxaan kasoo tagnay alaabihii muhiimka noo ahaa iyo dharkeena dharka keliya oo aan ka ahayn inta aan hadda wato iyo gabdhahayga ma ahee ma jirto dhar kale oo aan haysto qabow ayaa jira oo waa xili jiilaal ah waxaan dareemayaa daal iyo yaxyax hadda waxaan ku suganahay xarunta jaamacadda al ashar waxaan keliya ee aan ka fikirayo waa inay nabad iyo caafimaad igu noolaadaan gabdhahayga dagaalkana uu dhammaado xaaskiisa oo lagu magacaabo faadima ahna jaamiciyad ka aflaxday jaamacadda laksa ee jiida khaza ayaa sheegaysa in sawjkeeda uu dhowaan halis galay kadib markii waaday deegaane ay ka dhow yihiin ciidamada yuhuudda halkaasuu u doonay inuu ka soo qaato loor bur ah oo uu ku daboolo baahida haysata carruurtiisa
أنا إيه، فاطمة رأفت ظاهر خريجة إيه، آداب لغة عربية من جامعة الأقصى إيه، تزوجت محمود من أربع سنوات فكرة إيه، قديش هو بعرض نفسه ممكن للخطر علشان يوفر الحاجات ال- ال- اللي مش موجودة مثلا الأكل والشرب إحنا يعني بنمر في magacaygu waa faadima rafad daahir waxaan ka qalin jibiyey kuliyadda luuqadda carabiga ah ee jaamacadda al aqsa waxaan afar sano ka hor guursaday maxamuud arrinta la xiriira inuu naftiisa halis geliyo si uu cunto ugu keeno gabdhihiisa maadaama aan halkan laga helaynin cunto iyo cabitaan waa mid halis ah waxaan maraynaa xaalad adag oo aan fuqaro ka nahay cuntada iyo wixii la cabi lahaa waqti aan sii fogeen gabdhihiisa ayaa hurdo ka soo kacay way oonaysay oo waxay u baahnayd waxay cunto annaguna xabad bur ma aanan haynin kadib wuu baxay saacado ayuuna maqnaa aad ayaan markaas ugu cabsanayay kaalmooyinka halkan la keenay waa kuwa aad u yar waxaana loo qeybiyaa si cashwaa'i ah iyadoona la dhigo goobo halis ah oo ay duqayn karaan ciidamada yahuudda laakiin maxamuud wuxuu isku dayay inuu gaaro halkaas naftiisana halis ayuu geliyey maalinkaasna waxaa goobtaas ku shahiiday in ka badan labaatan iyo shan qof وبالفعل عرض حاله يعني للموت ويومها كان في أكثر من 25 شهيد يعني ألقيت عليهم القذائف من دبابات والحمد لله اللي ربنا سلمه يعني وجاب كيس طحين بس عشان هو شافها هي بتع- بتعيط وهي بدها تاكل فهذه الجوانب يعني ظهرت بشكل كبير في الحرب يعني أنا أكيد بعرف إنه محمود هيك بس يعني كانت الإشي ب- بزيادة بزيادة بزيادة muuqaalada ka imaanaya jiida khaza ayaa dhammaantooda leh qalbi taabad waxaana ka mid ah wiilkan daada yar oo duqeymaha cadowtooye ee yuhuudda ku waayay hooyadii aabbihii abtiigii iyo walaalkii wuxuuna sheegayaa in tan iyo markaasi aanu hurdada si fiican u ladin بعد ما بعد ما ابوي وامي استشهدوا بقيت انام يعني بقى أنا لما ابوي بقى عايش بقيت انام بقيت انام في حضنه لما خالو حسام استشهد بعدها ما فيش ما فيش مي ولا شرب هو اللي بقى جايب لنا المي والشرب لكن مش حلو wixii ka dambeeyey markii ay shahiideen hooyo iyo aabe waan awoodi waayay inaan seexdo aabba markii uu noolaa waxaan ku hurdi jiray laabtiisa sidoo kale markii uu shahiiday abtigayga xuseen waxaa naga go'ay cuntadii iyo biyihii sababtoo ah abti ayaa noo keen jiray noloshayda ma ahan mid hagaagsan ehelkayga iyo walaalahayga la-aantood ma ahan noloshu mid wanaagsan markii ay ii sheegeen in abtigaygu uu shahiiday walaalkaygana shahiiday wuxuu qalbigayga bilaabay inuu dhiig baxo oo murug xoogan ayaan dareemay maxaa yeelay noloshayda waxaan la qaadan jiray walaalkayga من دون من دون من دون أهل من دون أهلي ولا إخواتي ما مش حلو بعدين لما قالوا إنه أخوي استشهد بين أخوي استشهد وخالي وهذا أه إيش إيش قلبي زي بنزل في النار يعني, يعني أخوي بقينا إحنا وياه إنه نقضي عمرنا مع بعض duqeymaha cadowtooye ee maamulka yuhuudda ayaa kuwa aan kala sooc lahayn waxayna si isku midda u begsanayaan cid waliba oo dhaqaaqda maadaama ra-iisul wasaaraha yuhuudda dagaal oogi netanyahu horeyba u sheegay in reer khaza dhammaantoodi ay yihiin argagixiso iyo argagixiso taageerayaal mid ka mid ah muuqaaladii saacadihii lasoo dhaafay lagu baayay internetka waa wiil daayar oo xambaarsan walaalkii oo ka yar kaasoo dhaawac uu ka soo gaaray duqeymaha yuhuudda wiilka yar ayaa isku dayaya inuu aamusiyo walaalkii dhaawacan ee oynaya waana mashaad soo khulaaseenaya si guud ahaan xaaladda khaza
Ah!
dhinaca kale dagaallo culus ayaa saacadihii lasoo dhaafay ciidamada yuhuudda waxay kula kulmeen deegaana dhaca koonfurta jiida khaza oo ay ka mid tahay magaalada kanyonis oo ah magaalada ugu weyn ee dhacda koonfurta kooxaha muqawamada falastiin garabyadooda kala duwan ayaa dagaalada kala hortagay ciidamada yuhuudda isku dayayay inay guud ahaan isku fidiyaan magaalada kanyonis iyo deegaana hoos yimaada waxaana marba marka ka dambeysa sii kordhaya khasaaraha culus ee gaaraya askarta yuhuudda saacadii lasoo dhaafay waxaa qaaniyoonis iyo deegaano u dhow ka dhacay silsilada howlgallaho lagu gubay gawaari dagaal askar yahuuddana lagu xasuuqay siday soo tabinayaan warbaahinta muqawamada ugu dambeyntii dowladaha reer galbeedka ayaa badankooda joojiyey maalgelintii ay siin jireen hay-adda unurwa oo taabacsan qaramada midoobay kana howlgasho dhulka falastiin gaar ahaan jiida khaza tallaabadan ayaa timid kadib markii maamulka yahuudda uu shaaca ka qaaday in xubno ka tirsan hay-adda ay qayb ka ahaayeen howlgalka duufaanta laksa ee jabka adag lagu gaarsiiyey yahuudda dowladaha maraykanka faransiiska ingiriiska iyo kuwo kaloo wadar ahaan gaaraya sagaal dowladood ayaa sheegay inay xanibeen taakuladii ay siin jireen hay-adda iyagoo codsaday in baaritaan lagu sameeyo warka ka soo baxay maamulka yahuudda xogayaha waxaa loogu yiro qaramada midoobe wuxuu dhankiisa sheegay inay aada uga walaacsan yihiin warka tilmaamaya in xubno ka tirsan unurwa ay qayb ka ahaayeen weerarkii toddobadii oktoobar ayna baaritaano sugan bilaabi doonaan hay-addan ayaa tan iyo markii uu bilowday dagaalka iyo duqiimaha jiida khaza waxay ka mid ahayd hay-adaha ka howlgala gudaha jiida khaza inkastoo hagardaamooyin qarsunay maleegaan hay-adaha noocan ah haddana waxay unurwa marar badan sheegtay inay gurmadsiisay reer khaza waxay sidoo kale hay-addan mas-uul ka tahay qeybinta kaalmooyin bani aadamnimo ee soo galaya jiida khaza maadaama ay tahay hay-ad taabacsan qaramada midoobay
وفي جزري عرفت الله وكالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanaya markanna waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdilkhaaliq macalin cabdilweli weerar lagu dilay ku dhowaad toban shaqaale ajaanib ah ayaa ka dhacay xuduudda ay wadaagaan bakistaan iyo iiraan waxaa isa soo taraya weerarada ka dhacay xuduudaha ay wadaagaan dalka bakistaan iyo iiraan halkaas oo muddooyinkii lasoo dhaafay ay ka dhacayeen weeraro duqaymo ah iyo kuwa toos ah wakaalada mahar ee laga leeyahay dalka iiraan ayaa sheegtay in rag hubaysan oo aan heybtooda la aqoonin ay ku dileen koonfur bari ee dalka iiraan meel u dhow xuduudda ay kala wadaagto waddanka bakistaan sagaal ruux oo ajaanib ah labada dowladood ayaana wada dadaalo ay ku hagaajinayaan xiriirka ka dhexeeya labada waddan kadib weerarkaani wakaalada oo soo xiganaysa dad goobjoogayaal ah ayaa sheegtay in weerarkaani uu ka dhacay guri ku yaala magaalada sarawaan ee gobolka sistaan halkaasi oo ay sidoo kale ka dhaceen iska hor imaadyo goos-goos ah oo u dhexeeya ciidamada ammaanka iyo maleeshiyaadka hubaysan ee buluujistaan hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in rag la kulmay weerarkaani ay ahaayeen shaqaale bakistaaniyiin ah oo ku nool gobolka lagu hagaajiyo gawaarida halkaas oo ay ku shaqaynayeen iyadoo intaas ku dartay in saddex ka mid ah ay ku dhaawacmeen weerarka weerarkaani ayaa kusoo beegmaya xili ay labada safiir ee dowladaha iiraan iyo bakistaan ay kusoo laabteen howlahooda shaqo kadib markii ay labada dowladood ay isweydaarsadeen duqaymo loo adeegsaday gantaalo horaantii bishaan duqaymahaasi ayaana waxaa ku dhintay koo iyo toban ruux oo shacab ah sida ay sheegeen mas-uuliyiin oo hadasha labada dal labadan waddan oo aan weligood wadaagin duqaymo noocan oo kale ah ayaa waxa ay haatan wajahayaan dhaqdhaqaaqyo hubaysan oo muddo tobanaan sano ah ka soconaya mandiqada ay labada dal wadaagaan ee busashtaan kaasoo dhirirkiisu gaarayay ku dhowaad kun kilomitir weerar labaatan askari lagu dilay ayaa ka dhacay burkina faso ciidamada mujaahidiinta jamaacadda nasratul islaam oo muddooyinkii dambe si xawli ah ku waday howlgallada ka dhanka ah ciidamada xukuumadda saaxilka iyo saxaraha afrika ayaa weerar qorshaysan oo culus ku beegsaday maleeshiyaad taabacsan xukuumadda burkina faso war-saxaafadeed kooban oo kasoo baxay mujaahidiinta nasratul islaam waxaa lagu sheegay in weerar aada u culus lagu beegsaday maleeshiyo taabacsan xukuumadda burkina faso kuwaas oo ku sugnaa inta u dhexayso fatashga iyo bango halkaas oo looga dilay labaatameeyo askari mujaahidiinta waxay war-saxaafadeedkan ku sheegeen in weerarkaasi xoogan ay ku dileen labaatan askari oo ka tirsan xukuumadda wagduugo halka sidoo kalena ay gacanta ku dhigeen toban qori oo nooca ah kii afartan iyo toddoba ah iyo shan iyo toban mooto qasnado rasaas ah iyo agabyo kale oo kuwa ciidanka ah mujaahidiinta jamaacada nasratul islaam walmuslimiin ee ku xidhan ururweynaha alqaacida ayaa camaliyaadkooda ku balaariyey dalka burkina faso niger mali iyo kuwo kale oo dhaca saxaraha iyo saaxilka afrika arrinkaas oo banaanka soo dhigay fashilka shisheeyaha jinsiyadaha kala duwan ee duulaanka ku joogo mandiqada kuwaas oo hadda bilaabay inay iyagoo jabay dalka isaga cararaan geesta kale dad ku dhow boqol qof ayaa ku dhintay goob dahabka laga qodo oo ku yaala dalka maali wararka ka imaanaya dalka maali ayaa ku waramaya in tobanaan ruux ay ku dhinteen god dahabka laga qodo oo kula soo dumay gudaha dalkaas sida warbaahinta ay sheegayso saraakiil ka tirsan xukuumadda maali ayaa saxaafadda u sheegay ugu yaraan toddobaatan qof ayaa ku dhimatay kadib markii uu kusoo dumay god laga qodo dahabka oo ku yaala dalka maali tirada dadka ku dhintay musiibadan ayaa laga cabsi qabaa inay sii siyaado tuneelka ayaana ku dumay goob ku taala koonfurta galbeed ee gobolka koolikoore ee dalka maali dhulku wuxuu bilaabay inuu gariiro cumar sidibe oo ah sarkaal maxalli ah oo ka shaqeeya macdanta dahabka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee f b godka waxaa ku sugnaa laba boqol oo qof oo dahab qodayaal ah waxaan helnay toddobaatan iyo saddex qof oo meyd ah ayuu yidhi mas-uul ka tirsan xukuumadda maali oo saxaafadda la hadlay afhayeenka wasaaradda macdanta ee xukuumadda bamako ninka lagu magacaabo bay colobaley ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee rotalis in dhimashadu ay ku dhowdahay boqol qof xukuumadda maali ayaa bulshooyinka ku nool agagaarka goobaha macdanta laga qodo ka codsatay inay u hoggaansamaan waxa looga yeero shuruudaha badbaadada oo ay ka shaqeeyaan keliya meelaha loo qoondeeyey in dahabka laga qodo ee ku yaala gudaha dalkaasi ugu dambeyna meydad ugu yaraan laba ruux ayaa laga helay keen ku taala caasimadda dalka sweden tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa meydadka laba qof oo laga helay keemo ku yaala magaalada istakhaloom ee caasimada dalka sweden sida ay baahinayso warbaahinta gudaha ee dalkaas booliska xukuumadda sweden ayaa baaray dilka kadib markii qof meyd ah laga helay meel keen ah oo ku taala xaafadda fareeskiti ee magaalada istakhaloom koox loo xilsaaray dhacdadan oo iminka ku sugan halka laga helay meydka qofkan kuwaas oo sheegay inay dib kasoo shaacin doonaan wax kasoo baxay baaritaanada waxaa jira hubanti la-aan badan oo u baahan in la baaro ayuu yidhi afhayeenka booliska wadani wiig dahal oo la hadlay warbaahinta sidoo kale dhacdadan magaalada cotenborg ayaa waxaa laga helay meyd kale iyadoo ambalasta magaalada ay u suura gashay helitaanka meydka qofkii labaad ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى في وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله